ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel ma jiro noo ergoogto indhaha caalamkana arku ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
walaalow waxaan bilownay labada kun toban iyo lixdii bishii saddexaad toban iyo shanteeda ayaan xamar tegey iskuul dhogolayaal uu ka furan yahay macallimiinta iyo maamulayaasha dhogolayaashaan la soo shiray waxaan ogaaday oo soo ogaaday baahida halkaan ka jirta iyo duruufta markaan arkay inay dhogolayaasha wax la bari karo oo macallimiintii iyo ardadii wax baranaysaa xamar ku soo arkay markaa bacdigeed waa ka soo noqday waxaan u noqday labada kun toban iyo toddobada bishii kow iyo tobnaan markaas waxaan soo waday macallin dhagoolah oo yaqaana saalilaanka weji oo dadka wax barahaya oo ilaa afar maada markaas barahaya carabiga soomaaliga ingiriiska xisaabta markaas macallinkaas sagaal bilood ayuu bishii labada kun toban iyo sideedda bishii koowaad baan kaalka ay keenay iskuulkii baan furnay arday hormaa oo ilaa labaatameeyaan ku bilownay markii sagaal bilood dadkaas ay waxbaranayeen xoogaha iskuulkii hakad baa naga galay mar labaad ayaa xamar ku noqonnay dhogolayaasha ururka dhogolayaasha soomaaliyeed madaxa u sarreeya muuse xasan axmed ayaan markaas soo tegey oo keennay iyo manhaj dhammaystiran oo iskuullada hadda laga dhigto dugsiga hoose dhexe oo manhajka soomaaliya soomaaliya oo hadda cusub ah marka markii hore waxaa idinka hor istaagay in iskuulka uu sii socdo maxay ahaayeen
marka iskuulka marka dambe aan macalin muuse asagaan dalbayno oo iskuulkuu naga joogsaday markuu bilowday labada kun toban iyo sideedda bishii koowaad ilaa aakhirkii sanadkii labada kun toban iyo sideedda bishii koob iyo tobnaad buu naga joogsaday wuxuuna nooga joogsaday macalin la-aan awgeed buu nooga joogsaday oo halkii macalin baahidii waxba dadkii wuu keligiis ugu bari waayo dadkii markay bateen oo ardada ay soo badatay macallin keligiis uu yahay hal shaqsi uu yahay waxba uu bari waayo markaas ayaan awgeed iskuulkii uu macalin aan u joogsaday xamar ku noqonnay fakeradda waxaan keennay marka dadka inay saalaanka weji la baro oo luqadda dhogolayaasha say ula tacaamuli lahaayeen iskuullada iyo dugsiyada sare iyo jaamacadaha dadka dhiga oo macallimiinta inaan barno oo kaalkacyo markaan dadkaas barnay shan macallin ayaan ka qaadanay ardadii fasaladiina waa joogaan shan macalin ayaa hadda oo dhaga qabta ayaa dadka u dhigta wax dadka dhagolayaasha marka hadda iskuulka dhagolayaasha aad gaalkacyo ka furteen ee ah midkii ugu horreeyey intay arday idiin dhigata qaabka hadda uu socdana maxaad iiga sheegi kartaa ilaa siddeetan iyo saddex arday ayaa joogta qaabka u socdana dardar buu u socdaa insha allah weliba aan jecelnahay qaabka ee maaragtay injinishin gacanta hadday kombiyuutarka tahay hadday tahay nidaamyadan kale oo farsamada gacanta tahay hadday si farshaxana tahay intaasoo dhan inay dadka dhogolayaasha ku fiican yihiin oo ay bara karaan aada iyo aada u bara karaan marka iyadana waa rajeynaa insha allahu tacaala inaan ku darno marka dadka aad wax bartaan ee dhogolayaasha ah da-dooda waa intee dadka hadda annagu aan waxbarno oo noo fadhiya ilaa waxaa ugu badan shan iyo toban jir ilaa waxaa ugu yar shan jir baa ugu yar dad waaweyn oo iyaguna waa jiraan xiliyo kamid a aan maaragtay wax u barno oo dad waaweyn oo ayagu awal waxbarashada ka soo weynaaday oo dad waaweyn oo maaragtay oo maaragtay ama dad xamaasho ah ama dad maaragtay xiliyo gooniya si aada ayagana wax loo baro oo maaragtay macallimiintu galabtii oo kale ay waxbaraan iyo habeenkii oo kale laakiin dadka caadiga oo sida iskuullada kale loo dhigo subaxii waa dad yaryar ilaa shan iyo toban jir ilaa shan jir baa weyn marka waqtiyaday kala dhigtaan waxay kala dhigtaan ilaa subaxii halka saac ilaa lixda saac ilaa galabtii sideed saac ilaa laba saac oo habeennimo intaasaan u kala dhignaa marka maxaa idinku dhaliyey in dadka dhowlayaasha aad wax bartaan fikraddaas sidee idinkugu dhalatay ma wax khaas oo aad aragteen baa jira oo ah inay u baahan yihiin ama dad badan ay deegaanka joogaan waxaan ogaanay dad badan inay deegaanka joogaan dad waalidiina oo ilmaha abowa ayaa markii hore arkay ilmaha baahida duruufta waxbarasho la-aanta ilmuhu ay wax u barala-yihiin markay dadkii kale oo ardada kale iskuullada aadaan ilmihii ayaga laftirkood waxay ku noqotaa caqabad fakara oo mashquula oo maaragtay dhib badan baa lagala kulmay markii la ogaaday caqabadaas waalidiintii a ogaadeen shakhsiyaad ka mid a waalidiintii baahida saasaa nagu keentay inaan wax bilowno oo shaqo qaban waaya marka macallimiintan hadda laydiin tababaray maxay ka bedeli karaan gaabkii ama hakadkii markii hore ku yimid iskuulka waxbarashadiisa baahi dambe oo macalinimo waa dhammaata haddaysan nacfi waayin oo sidii ay wax u qaba lahaayeen dhaqaalihi ay ku shaqaylahan ay tahay dhagool waxba laba bari karo way dhammaatay marka yaa idinka caawiyey tobabarka macalimiinta tobabarka macalimiinta meesha xafladdii iyo ardadu say u qalanjebinayeen iyo habkii jaamacadda g u baa naga caawiso oo gacan naga siisay sida guudna idinka yaa idin caawiya sida guud wax naga caawiyo markaan ka hor ma jiraan waxa iyadoo iskuul gacanta ku haysa ma jiraan qolo wasaarado hadda gacanta ku haysa ma jirto laakiin qolo walba way og tahay insha allah waxaan rajeynaynaa ilaa idinkiisa inayna soo gaari doonaan wax u qaban kara dadkaas walaalahooda marka macallimiintu maadaama ay badan yihiin oo boqol labaatan iyo shan macallin ay yihiin haddana shan ka mid a iskuulka waxbarashada dhogolayaasha ee gaalkacyo ay ku biireen kuwa kale maxaad ka damacsantihiin qorshihiinu waa maxay kuwa kale qorsheena wuxuu yahay inaan guud ahaan galmudug oo dhan aan ka hirgelino iskuullada dhogoolada ah hadday meel kasto ay tahay inaan ku baraarujino waxaan leenaha marka dadka waalidiinta oo ilmaha dhogolayaasha dhalay war dhagool wax waa bara karaa kuwa kale xuquuqday leeyihin oo koley leeyihiin waxaa in kugu waajiba ilmaha inaa wax bartaan marka u kacaan leenahay oo ku baraaruga tuulo walba iyo degmoon walba iyo gobol walba waxaan rabnaa inaan macallimiinta geyno dadkana ku baraarujino dadkaan dhogoolada inay wax bara karaan ay wax baraan haddii aada baaritaan ama galaangal badan samayseen tirada dadka dhogolayaasha ee gaalkacyo ku nool ama guud ahaanba galmudug maxaad ogaateen maadaama aad tihiin dadka u dhaqdhaqaaqa dhogolayaasha hadda duruufta aan gobolada galmudug aan ogaanay waa tiro badan yihiin ilaa iyo naafada macnaha dhogolayaasha oo diwaan gashan kun iyo dhowr boqol baan annaga noo diwaanshan galmudug ahaan guud ahaan magaaladan kaalkacyo hadda inta dhigata maahane ilaa iyo boqol iyo konton iyo lix qof oo dhogolayaala oo weliba dadka waxbarashada u baahan oo yaryarka waxbarashada baan aragnay dadku marka waxaysa lahayn wacyigelin baysa u qabin dad badan baa waxay qabaan inaysa dhogoladu waxbaro karin oo maaragtay kuwii kale waxbarasho u diraya iyagana leh guriga ii jooga iyo ii adeeg iyo shaqada ii qabo iyo marka waxaan leenahay dadku ilmaha dhogolka wax way bara karaan waana aada iyo aada weeye soo keena waxbarashada keena kuwii waalkooda waxbartay oo awal waxbarashada kadib dhacay say wax u barteen inaa aragtaan baan inkugu baraarujinaynaa qorshahan hadda aada wadaan wasaaradda waxbarashada galmudug ama tan dowladda dhexe maxay ka ogtahay wasaaradda waxbarashada galmudug way og tahay aduu ogey ogeysiis waa ku leedahay laakiin markaan ka hor wax fanoo maaragtay ay ku lahayd oo shaqadan ay ka qabata ma jirin laakiin iskuulka way tageen dadka macallimiinta loo tababaray way arkeen way la socdaan laakiin insha allahu tacaala waxay noo ballan qaadeen inay la shaqay doonaan oo ay baraarujin doonaan dadka ay qusayso hay-adaha qusayso waxbarashada inay u sheegi doonaan marka aada iyo aad aan ugu mahad celinaynaa
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana aasus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa